بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله فصل وتجب زكاة الفطر بثلاثة أشياء fasalkan wuxuu inooga waramayaa sheekhu raximahu llahu tacaala zakada zakat lfitr waxaana loo idaafeeyey alfitr zakat lfitra na waa la idhahdaa fitrati marka waa zakada la bixiyo ciidulfitrida markay rabadaantu ay dhammaato ayaa la bixinaya wtajibu zakaatu lfitri zakaatu lfitridu waa waajibaysaa bihalaathati ashyaa saddex shay ayayna ku waajibaysaa alislaamu islaamnimo wa biguruubi shamsi iyo qoraxda dhicitaankeeda min aakhiri yowmin min shahri ramadaan bisha ramadaan maalinta ugu danbeysa qoraxdeeda dhicitaankeedana waa ku waajibaysaa wa wujuud lfadli iyo dheeraad helitaankii uu qofku markaasi u haysto wax ka dheeraada can quutihi quudkiisa iyo waquuti ciyaalihi ciyaalkiisa quudkooda fii dalika alyowmi maalintaas dhexdeeda wayusaki can nafsihi naftiisa ayuu ka sakayn doonaa iyo wa canman cid talzamhu nafaqatuhu nafaqadiisu ay ku waajibtay oo min almuslimiina muslimiinta ka mid a saacan fa yukhrij saacan saac ayuu bixin doonaa oo min quuti beladihi beledkiisa quudkiisa ah wa qadruhu qadarkiisuna waxa weeyaan khamsatu artaalin shan rodol waa thuluthun bilciraaqiy shan rodol iyo thuluth ciraaqiya wey waay wuxuu inoo sheegay zakaatulfitrida xukunkeeda watajibu zakaatu lfitri halkan muxuu noogu sheegay muxuu sheegay xukunkii xukunka oo ah zakaatulfitri inay tahay waajib waxayna waajib ku tahay qof kasta oo muslima qof kasta oo muslima ayay waajib ku tahay caqli ha lahaado ku yar ha ahaado ku weyn ha ahaado qof waa xanta ka waalan raggii dumarkii dhammaantood xor ha ahaado addoon ha ahaado intaba waajib bay ku tahy waxaan u dilay xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ibnu cumar farada rasuulu llahi sala allahu alayhi wala slam zakaata alfitri zakaatulfitr rasuulku faral yeelay kalkaas waa xukunkii bialaaati shara bihalaathati ashyaa saddex shay ayayna ku waajibaysaa saddex shay marka la helo ayay waajib ku noqonaysaa ka koowaad alislaamu markaa saddexdood waxaad ku dartaa ka ko horta waa ka koowaado alislaamu ka labaadna waa biguruubi shamsi ka saddexaadna waa wujuud lfadli weeyaan waa saddexdaas waxaad ku dartaa ku afraadoo ya waxa weeyaan xornimo alxoriyatu xoriyaduna waa mid weeyaan oo addoonka si gaarkiisa ugumay waajibin waxaa laga bixinaya waxaa ka bixinaya sayidkiisii ayay waajib ku tahy inu ka bixiyo waay saddexdaa shay waxa uga horeya alislaam qofkan ay ku waajibto waa inuu muslim yahay horena waa inoo soo marnay gaalku inaan waajib ku ahayn zakadii iyo salaadii wujuuba muaalabatin fi dunya wujuuba muaalabatin fi dunya laakiin aakhare waa laga doonaya waa lagu ciqaabay aakhare waa lagu ciqaabaya adduunyadii lafteeda waa laga doonaya inuu dee la yimaado waajibaadkii laakiin maanici baa jira maanicaasa meesha laga saaraya maanic waa maxay ya alkufru maxaa u daliilay inuu kufrigu maanic yahay wamaa manacahum an tuqbala minhum nafaqaatuhum ilaa anahum kafaruu billah ya waay wa biguruubi shamsi iyo qoraxda dhicitaankeeda waa ka labaad min aakhiri yowmin min shahri ramadaan bisha raba maalinta ugu dambeysa qoraxdu markay dhacdo qoraxdu maalinta ugu dambeysa ramadaan marka qoraxdu ay dhacdo ayaa bisha ayuu muxuu ahaa zakaatulfitridina ay waajibaysaa halkaa waxa ay noqonaysaa qofka zakaatulfitridu ay ku waajibtay waa inuu soo gaadho inuu biqurub shamsi bu ui qoraxdu ina dhacda bu yidhi marka qoraxda ay dhacdo maalinta ugu dambeysa rabadaan maanta rabadaan ugu dambeysa qoraxda in ay dhacdo qoraxda dhicitaankeeda ku waajibaysa waajib bay noqonaysa marka intayna qoraxdu dhicin waajib maaha halkan waxaa inoga soo baxaya qofka zakaatulfitridu ay waajib ku tahay waa in uu soo gaadho juz ama qeyb rabadaan ka mid a iyo qeyb shawaal ka mid a inuu labadaas wada gaadha qeyb ramadaana iyo qeyb shawaal ramadaan waa inuu qeyb soo gaadho shawaal oo de markaa bishii way bilatay ilan kow bay noqotay maalintii la ciiday habeenkaa ciidda waa inuu soo gaadha marka waa inu qoraxdu dhacda marka mesha waxa ka soo baxay maalintii ugu dambeysay intayna qoraxda dhicin hadduu qof dhinto qof baa dhintay iyadoo qoraxdi baan dhicin waana maalintii ugu dambeysay rabadaha welibana casar gaaban u dhintayba sakaatlfidridii miyaa lagu- miku- miyaa lagu leeyay maya laguma laha waayo cadceedda umay dhicin oo juskii shawaal muu soo gaadhay juskii ramadaan muu soo gaadhay laakiin qaybtii qaybtii shawaalka ayaa ka maqan waayo hadda soo ma aragti qof baa waxa uu dhashay bacda almaqrib salaaddii maqrib dabadeed buu dhashay salaaddii maqrib dabadeed ayuu dhashay sakatulfidri ma lagu leeyay mise laguma laha laguma laha soo maha waayo ya ramadaantii muu soo gaadhin de soo ma isagoo habeenkii ciid unbu dhashay waa ciid ya markaa isagu wuxuu dhashay habeenkii ciiddii muu soo gaadhin juskii rabadaan muu soo gaadhin marka maxaa la doonaya inuu labadiiba soo wada gaadho ya waayo waxa uu dhintay habeennimadii ciiddii ayuu dhintay sakaatulfidridi ma lagu leey mise laguma laha waa lagu leey mise laguma laha waayo labadiiba waa soo gaadhay soo ma maalinimadiina wuu soo gaadhay habeenkiina waa kanoo cadceeddi ba u dhacday deetna waa dhintay marka biquruubi shams saasuu la socaya haddaa lagu ihahdo ilmaa dhashay unka waajibada odhanaysa goormu dhashay casarkii ka fariid casarkii buu dhashay deetna saasuu dee kusoo gaadhay waa laga bixinay laakiin hadduu habeennimadii dhasho intii waxaa ka maqan juskii ramadaanka ka maqan wa wujuud lfadli iyo qofku markaas inu haysto dheeraada can quutihi quudkiisa wax ka dheeraada wa quuti ciyaalihi ciyaalkiisa quudkooda wax ka dheeraada fi dalika alyawm maalintaas nisaab lama shardiyo qofku waa inuu haysto habeenka ciidda iyo maalinimada ciidda wixii uu cunayay wax ka siyaadsan waa inuu haystaa hadduu intii uu cunayo keliya u haysto sakadu kumay waajibin sakaatulfitridu hadduu caruur leeyahayna iyo ehel leeyahayna cidda ay ku waajibtay sakaatulfidridoodu oo dumarkii iyo caruurtii wixii ay cunayeen maalintaasi iyo isagu wax ka dheeraada waa inuu haysto haddii aanu haysanin wax dheeraad ka ah sakadu kumay waajibin waay wa yuzaki can nafsihi naftiisa waa ka bixinaya waa ka sakaynaya wa can man talzamhu nafaqatuhu iyo nafaqadiisu cidda ay ku waajibtay masruufkiisu cidda ay ku waajibto min almuslimiin muslimiinta ka mid a isaguna naftiisa waa ka bixini cidda ay waajib ku tahay inuu masruufana sida caruurtiisii oo kale haweenkiisii oo kale aabbihii iyo hooyadii haddii ay yihiin dad fuqara ah oo isagu uu masruufo iyagana sakaatulfidrida waa ka bixin doona dadka isagu uu masruufayo zakadiina waa ka bixin doonaa iyaguna iyagana waa ka bixinay saacan fa yukhriju saacan saac ayuu bixin doonaa oo min quuti beladihi beledkiisa quudkiisa ya waxa uu bixinay halkaas wuxuu nooga sheegay intuu bixinay waa saac saac waa arbacatu amdaad afar mud weey waa labadaa maaragtay gacmood labadaa sacab ayaa la buuxinaya afar jeer qof gacantiisu dhexdhexaatay gacantiisuna ayna yarayn ayna weyneyn ayaa labadaa afar jeer buuxinay waxay ku qiyaaseen ahlucilmigu laba kiilo iyo badh ilaa saddex kiilo inta udhexaysa saddex kiilo baa ugu fiican inuu qofku bixiyo saddex kiilo inuu bixiyo ugu fiican ama laba kiilo iyo badh marka haddii bur uu yahay haddii beriisuu yahay haddii hadhuu abrabaki qamadi wixuu yahayba marka waxa weeyaan intaasaa la bixinaya min quuti beladihi buldaantu quudkoodu waa kala duwan yihin marka waa inuu beledka uu joogo waxa la quuto ee cunto ahaan loo isticmaalo ayuu bixin doonaa marka eh, dadku shayga isticmaalaan ee ugu badan ayuu isticmaalaya ay- ayuu bixin doonaa magaalada uu joogo marka haddii beriiska la isticmaalo oo quudka ugu badan uu yahay beriiska hadduu haruur yahay haruurka hadduu arabakhi yahay arabakhida hadduu digirita yahay digirta saas wey wa qadruhu qadarkiisuna saacaasi khamsatu ardaanin wa thuluthun bilciraaqiyi waa shan rodol iyo thuluth ciraaqiya wey marka waa inagii soo sheegnay waa laba kilo iyo badh ya laba kilo iyo badh ilaa saddex kilo faslun watudfacu zakaatu zakada waxaa loo dhiibi doonao la siin doonaa ila alasnaafi athamaniyati sideedii qolo aladiina kuwaasoo dakarahum allahu tacaala ilaahay uu ku sheegay fii kitaabihi alcasiiz kitaabkiisa casiiska dhexdiisa uu ku sheegay fii qowlihi tacaala inama sadaqaatu sadaqad waxay usugnaatay uun lilfuqaraai fuqarada iyo walmasaakiin masaakiinta iyo walcaamiliina caleyha kuwa ka shaqaynaya wlmualafatu quluubuhum iyo kuwa quluubtooda lasoo dhaweynayo wafi riqaabi addoomihi walghaarimiina kuwa deynta lagu leeyay wafii sabiili illahi wabni sabiil iyo markaa ibnu sabiil waay marka halkan wuxuu inooga warramaya sheekhu dadka sikada la siinayo waa sideed qolo weeyaan sideeddaa qolona qur-aanka lagu sheegay watudfacu zakaatu sikada waa la siin doonaa ila asnaafi thamaaniyati sideedii qolo ayaa loo dhibi doonaa aladiina kuwaasoo dakarahum allahu tacala fii kitaabihi alcasiiz ilahay kitaabkiisa casiiska uu ku dhex sheegay fii qowlihi tacaala inama sadaqaatu lilfuqaraa sadaqada waxay usugnaatay uun fuqarada faqiir maxaa la yidhaahdaa waxaa la yidhaahdaa waa qofka waxba aan helinin wax yar mooyaane wax baahidiisii awoodo moo hayaba meelba waxa uu haystaa baahidiisa meel kagama dhacayso meelba kagama dhacayso marka waa qof u baahan maalan toban kunoo shilin buu baahanya toban kunoo shilin ayuu maanta u baahan yahay oo baahidiisii wax ka qaban karaysa waxa uu haystaa laba kunoo shilin labada kun markaa baahidiisi meel ma kaga dhacaysa meelna kama kaa faqiir baa la dhahdaa miskiinku wuu ka yar wanaagsan yahay miskiinku wuu ka wanaagsan yahay oo waxoogaa buu haystaa laakiin baahidiisii ma wada dhamaystiraysa isagan waa qof toban u baahan toban kun buu u baahan yahay sideed kunna wuu haystaa maxaa ka dhiman laba kun waxyarbaa wax yar baa ka dhiman kaana miskiin baa la dhahdaa miskiinku axsanu xaalan min alfaqiir faqiirka waa ka wanaagsan yahy waa ka xaal wanaagsan yahy waa nin shaqaysanaya wax soo saaraya oo wax la soo baxaya oo wixiisii wax helaya laakiin haddana muxuu waxbaa ka dhiman kaana miskiin baa la dhahdaa waay miskiinku inagu waxaanu dhahnaa qaada madharge qaada madharge yani waa ninkaan shaqeynaya ee masruufkiisi lasoo baxaya laakiin haddana waxbaa ka dhiman wixii ka dhimanaabaa loo buuxinaya isagana oo la siinaya waay isna zakada waa la siinaya wlcaamiliina calayha kuwa ka shaqeynaya shaqaalaha ka shaqeynaya waa shaqaalaha dowladda laakiin madaxweynaha u diraya ma dowladda u dirana zakadiina soo ururiyaan qoladaa zakada soo ururinaya iyagana waxaa la siinaya zakada wax laga siinaya oo qofka caamilka ah mushaharku qaato oo kale baa la siinaya iyaga mushaharku qaato oo kale ayaa la siinaya caamilku hadduu doono ha noqdoba nin aniya sharti maaha inu faqiir ahaado ninkan ka shaqeynaya isagoo laftiisao hani oo adduun haysta haddana waa la siinaya walmualafati quluubuhum kuwa qulubtooda lasoo dhaweynaya ee hadda soo islaamay kuwa imika soo islaamay ee islaamnimada ku cusub ee qulubtooda lasoo dhaweynayo ya iyagana waa la siin doonaa waay wafi riqaabi addoomihii la xoreynayay iyagana waa laga caawinaya addoomaha la xoreynaya iyagana waa laga caawinaya walghaarimiina kuwa deymoobay ee deynta lagu leeyay ee deyntii wax iskaga bixiyaanna aan haysanin deynna way qaateen deyntii wax iskaga bixiyaanna ma haystaan iyagana waa la siinaya wa fii sabiili illaahi kuwa duulaya alguzaat ya kuwa duulaya ayaa la yidhahdaa marka guzaada qofka mutatawica ah ee isagu isxilqaamay ee dagaalkii jihaadkii galay isna waa la siinaya kuwa dowladda iyagu ay qoratay maya kuwa dowladdaa siinaysa mushaharkooda oo dowladda ciidanka u diiwaan gashay maya wabni sabiili iyo ninka musaafirka ee socotada ah isagana musaafirkaasi dooniya beledkiisin ku noqdo wax celiyana aan haysanin ama qofka socotada ee sahayda ay ka go-day isagana waa la siinaya sideedii qolo marka waa kuwaas wailaa man yuujadu minhum wailaa man iyo cid baa la siin doonaa yuujadu la helo minhum iyaga ka mid a kuwaa wixii laga helo ayaa la siin doonaa walaa yaqtasir ku gaabsan maayo calaa aqala min alaaata saddex wax ka yar min kulli sinfin qolo kastaba saddex wax ka yar ku gaabsan maayo ila alcaamil caamilka mooyaane sideeddaa qolo wixii laga helaa la siin doonaa marka meesha waxaa naga soo baxaya sideedda qoloba hadday joogaan sideeddaba waa la siinaya qofku markuu sikada bixinayo sideed meelood buu u qaymin doonaa qaybtaas waa fuqarada qaybtaas waa masaakiinta qaybtaas waa qaarimiinta qaybtaas waa fii sabiili illaahi qaybtaas waa ibnu sabiil saas ugu qaybinaya qolo walba wuu siin doonaa qaarna waa la helay qaarna waa la waayay kuwaa la helo umbaa umbaa la siin doona oo maalan iminka oo kale addoomo ma jiraanba soo ma addoomo ma jiraan marka dee intii addoomaha inta halkaa la iska dhiga ha iska taalla la odhan maayo kuwa kale la helayaa la siinaya ee jooga sidaan fuqaradii masaakiinta ibnu sabiilki iyo kuwa kale marka wa ilaa man yuujadu minhum yo cidda iyaga kamida la helayo ayaa la siini walaa yaktasir ku gaabsan maayo calaa aqala min halaatatin min kulli sinfin sinfi kasta saddex wax ka yar ku gaabsan maayo ila alcaamil caamilka mooyaane fuqarada markuu dadka fuqarada markuu siinayo waa inu jamc noqdaan saddex baa ugu yar masaakiinta markuu siinayana waa ina jamc noqdaan saddex baa ugu yar mualafat lquluubkana jamc waa ina noqdaan saddex baa ugu yar saddex ka yareyn maayo marka uu ka badin doonaa wa fi riqaab waalghaarimiin waa saas oo kale iyaguna caamilintu ka reeb sababtu waa maxay ilaahay markuu sheegayay jamc buu ku sheegay alfuqaraa walmasaakiin walcaamiliina calayha walmualafatu quluubuhum wa fi riqaabi walghaarimiina jamacna saddex baa ugu yar sidaa daraaddeed ayaa loo siinayaa muxuu ahaaye qolo walba jamc baa laga siinaya jamacna saddex baa ugu yar saasa looga yaraya wa khamsatun shan laa yajuusu dafcuhaa ilayhim in zakadii la siiya ma banaana laa yajuusu dafcuhaa ilayhim zakadii in loo dhiibaa oo la siiya ma banaana alghaniyu bimaalin maalka ku qaniga ah aw kasbin ama shaqo qofka hani ku ah iyo walcabdu addoonka wa banu haashimin iyo reer bani haashim wa bani lmualib iyo reer bani lmualib iyo walkaafiru gaalka waman talzama lmusaki iyo qofka zakada bixinaya cid ay ku waajibtay nafaqatuhu nafaqadiisa laa yadfacuhaa ilayhim u siin maayo bismi fuqaraai magaca fuqarada ku siin maayo iyo walmasaakiin magaca masaakiinta ku siin maayo shan qolo zakada siin maayo shan qolo zakada la siin maayo shanta qolo waayo alghaniyu bimaalin qofka maal ku qaniyo ya aw kasbin ama shaqo alghaniyu bimaalin xoolu haysta nin haniyo xoola haysta zaka la siin maayo nin haniyo xoola haysta isagooba hani badee marka mar hadduuna faqiir iyo miskiin iyo qolooyinka aanu ahayn la siin maayo lakin waxaa jira qolooyin hadda iyagoo haniya la siin karaya zakadii waa kuwa caamiliinta iyo mualafat lquluub xataa ibnu sabiilka laftiisa hadday iminka sahayda ka go-day markuu wadankiisa joogo waa hani lakin iminka masahayda ka go-day marka caamiliinta iyo mualafat lquluubka iyo maaragtay kuwa fi sabiili llahiga iyo ibnu sabiilka laftiisa wixii iminka maaha wadankiisa markuu joogo kale iyo kuwaas haniba way noqon karaan ayaga laftooda waay kuwa waa la siinay aw kasbin kasbiga waxaa loogala jeedaa waa nin shaqaysan karaya oo xooga waa xoog wuuna shaqaysan karaa ya shaqana wuu helaya welibana hadduu shaqo tago waa shaqada waa helaya isagana dee waxa ohanaya shaqa tag hani baa ta waad shaqaysan karsaa shaqayso islaamkuna wuxuu nagu booriyey qofku inuu shaqaysto waxna la xarimay oo la diiday su-aasha waxaa la yidhaahda oo rasuulku wuxuu nagu booriyey alay slam shaqada oo wuxuu yihi waxa weeyaan lian yaakuda axadukum xablahu fayaxtaib midkiinu xadhgiisa inuu qaato suu banaanka uu tago oo xaabo uu soo gurto oo dabeetna xaabadaasi uu suuqa keeno oo suuqa uu ku iibiyo ya oo su-aashii wejigiisa kaga joojiyo yaa ugu khayr badan ya yaa ugu khayr badan dadka inu wax weydiisto yaa ugu khayr badan dadka inu wax weydiisto saa daraaddeed ba saxaabadina ridwaan ullaahi calayhim waxay ahaayeen qaar shaqaysta markii ay muhaajiriintu ay ka yimaadeen maka ay madiine ay yimaadeen way shaqaysanayen ansaartii dulsaarun kumay noqonin nin waliba wuxuu ku yihi aniga suuqay tus waan shaqaysanayaa suuqaa la tusay way shaqaysteen way shaqa tegeen marka qofka qawiga ah ee xoogga ah ee shaqaysan karaya maaha inuu shaqadii ka fadhiisto waa inuu shaqaysto waay wlcabdu iyo addoonkii wa banu haashimin wa banu mualib reer bani haashimin reer bani mualib labadaasba iyagana waa ka xaaraan oo haashim iyo almualibda waa walaal labada qolona zakada waa ka xaaraan oo rasuulku wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam banu haashim wa banu lmualib shayun waaxid waa shay keliya wey walkaafir iyo gaalka ninka gaalka isagana waxa weeyaan la siin maayo zakada oo waaa zakada waxa la siya dadka muslimiinta maxaa u daliila rasuulku wuxuu ku yihi mucaad sekada miyaad ka qaadi doontaa tu'khadu min aghniyaa'ihim faturaddu ilaa fuqaraa'ihim a fatu- a, tu'khadu min aghniyaa'ihim faturaddu calaa fuqaraa'ihim waxaa laga qaadi doonaa aghniyadooda laga qaadi doonaa fuqaradana waa lagu celin doonaa ka fuqaraa'ihim calaa fuqaraa'ihim oo muslimiintii weyaan fuqaradooda ka gaalka waa ku baxay meesha waman talzamu lmuzaki iyo qofka ay ku waajibtay waman talzamu lmuzaki qofka ay zakadu ku waajibtay na- ee, waman talzamu lmuzaki qofka zakada bixinaya cidda ay ku waajibtay nafaqatuhu in masruufo almuzaki waa ka zakada bixinaya wey waman talzamu lmuzaki qofka zakada bixinaya cidda ay ku waajibtay nafaqatuhu inuu masruufo laa yadfacuha ilayhim sakadii siin maayo bismi lfuqaraai magaca fuqarada ku siin maayo iyo walmasaakiin magaca fuqarada ee masaakiinta ku siin maayo yacni caruurtiisii ama gabadhiisii ayaa faqiira amaba aabihii baa faqiira ama hooyadii baa faqiira ama awg ama ayi magaca faqiirniyo miskiin aabbahay waa faqiir waa miskiin oo zakada baan siinaya maya waxaa la rabaa dadkan adugu aada waajibka ay kugu tahay inaad masruuftid inaad kaaftoonsiisid baa la doonaya adugu inaad kaaftoonsiisid baa la doonaya oo waxay u baahan yihiin oo dhan aada siisid carruurtaadii dumarkaagii waalidkaagii haddii waxba ayna haysanin aabbihii hooyadii awogii ayadii haddii waxba haysanin in adigu kaaftoonsiisid baa la doonaya waa ina kaaftoomaan laakiin ina zakadii aada siisid ma banaanaye taas waa mid laakiin wuxuu nagu yihi sheekhu bismi lfuqaraa walmasaakiin magaca fuqarada iyo masaakiinta haddii dayn lagu leeyahy ka waran waa la siinaya waa faqiir iyo waa miskiin lagu siin maayo laakiin dayn baa lagu yeeshay ya matalan xaaskiisii oo kale ayaa dayn lagu yeeshay zakada waa siinaya waa kaga bixinaya aabihii baa dayn lagu yeeshay fara badan wuu zakadii wuu siin karaa maxaan markaa la diidan yahay uun inaan lagu siiyo magaca faqiir in la yidhaha waa faqiir waan siinaya ama waa miskiin waan siinaya taas la diiday lakin haddaa deyn lagu yeesho waa laga bixin karay halkaa waxay nagu dhamaaday zakadii ma gaadh ya khayr ba hadhay maxaa hadhay way gaadhi miya laba mir ba hadhay waaye kitaabu siyaamkaas ka bilaab dana haddaba halkaa aynu ku dayno sala allahu wasalam wabaaraka calaa maxamed وعلى آله وصحبه أجمعين